Maamulka iyo ardayda Iskuulka Caafimaadka Ilays ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira daaweyn iyo baaritaanno ka sameeyay kaamka Daanyeere oo ku yaala duleedka waqooyiga magaalada Beledweyne. Adeegyada caafimaad ee loo sameeyay kaamka Daanyeere ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysas danyar oo isugu jira haween, carruur iyo odayaal. Maamulaha Iskuulka Ilays Ustaad Bedel xaan Shiif Salkhamiis ayaa ka warbixiyay ololahan caafimaad oo ay ka sameeyeen kaamka Daanyeere ee magaalada Beledweyne.
maanta waxaan soo booqanay kaam daanyeer ee ku yaala doleedka magaalada beledweyne runtii kaamka ujeedkan usoo booqanay wuxuu ahaa maadaama nolosha- naloo sheegay in kaamka ay ka jirta xaalado caafimaad darre daawo ay u baahan yihiin dadka kaamka u dhaqana awood aysan u lahayn inay daawoyin soo gataan runtii anagoo ka falcelinayno ama ka jawaab celinayna ayaa maanta waxaan soo booqanay kaam ee daanyeere waxaan bixinay daawooyin qaybaheeda kala duwan baaritaanno oo markaas free ah oo aan ugu deeqinay dadka kaam ku nool runtii kaamka xaalado badanaa ka jira insha allahu tacaala waa rajaynaa mar kale iyo marro kale inaan kusoo laabano Ee, baahida kaamka ka jirtana insha allahu tacaala inta awoodeen intaan dabalna rajaynaa waxaa kaloo sidoo kale ugu baaqayaa ee, bahda caafimaadka ayagana inay isha ku hayaan kaamka xaaladahan kale ay ka jiraan insha allahu tacaala bahda dugsiga ilays maanta ee ee ku imaatay booqasho kaamkan waxay arkeen waxyaabo markaas runtii ay u barbardhiga waayeen u dulqaadan waayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ee, mararka xigana aan hadduu sareysaa muxu sidan kale usoo booqan doono anagoo u dhammaystiri doono wixii markaasi ee, eebba noo sii dhiba hadduu sareysaa muxu runtii waxaan aragnay ee, dadyo badan ee qaba xanuuno kala duwan sida qaar dhaawacyaan ku aragnay oo ee, xanuun qaar xanuunsan waa aragnay oo runtii ee, ka cabanaya ee, cudurrada sida malaariyada ama tayfooga sidoo kalenta waxaan aragnay ee, dad ka cabanaya xanuuno kala duwan sida laf xanuunka infectionno waxaa jira ee, hooyooyin uur ah oo runtii ayaga xitaa u baahan ee, xaaladooda ca- yacni dhiigga in la hubiyo waxaan ka fiirinay ama ka hubinay cadaaska dhiigga hbgooda meesha uu maraayo runtii ee, waxaad arkaysaa hooyo sagaalkeeda uu galay haddana hbgeeda low uu yahay runtii talaan siinay ee, waana ee, waxaan u qaban karnaa u qabanay marka waa rajaynaa insha allahu tacaala marxaladaha xigana inaan sidoo kale usoo booqan doono kaamka Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay deeqdan caafimaadka ayaa ka mahadceliyay.
ardayda ardada ilees daawo noo keentaan kuma hadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan annaga ma arsanaha ayaga ma arsana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga
ilaahis aana soo gaartay maanta daawo casri oo wanaagsanayna soo gaarsiisay Ee, waa ku mahad celinaynaa walaalaha maanta daawada noo keenay mahad baan u celinaynaa Iskuulka Ilays ayaa ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beledweyne, kaasi oo ka qayb qaata horumarinta adeegyada caafimaadka ee bulshada.